بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii fadlulislaam ou iska lahaa sheekh maxamed alwahaab annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed al sheikh waxaan soo gaarnay baabka labaiyo tobanaad baabu maa jaaa fii gurbati alislaami wa fadli algurabaa kan wuxuu u baab yahay wixii ku yimid islaamkii inuu gariib noqon doono iyo fadliga ay leeyihin dadka gurabada ah waa dadka laga badan yahay ee gurbada dareemaya iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم alla wuxuu yidhi maxay uga mid ahaan waayeen dadyowgii hore kuwa diin iyo fadli u saaxiiba oo yanhowna dadkii xuxumaa ka reeba can ilfasaadi fi lard dhulka dhexdiisa inay fasaadiyaan macnaha ma aanay jirin waay istifaamkaas waa nafyi lagama helin waayo ilaa qaliilan laakina qaliilan kuwa yar oo minman anjaynaa minhum kuwii aan badbaadinay ah yaa iyagu xumaantii dadka ka reebay oo sidaa ku badbaaday waatabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiihi kuwii daalimiinta ahaa waxay raaceen wixii loogu nicmeeyey oo xaqi bay dhagaha ka furaysteen dadkii baatilka iyo xumida ka reebaayey waa ay dhegaysteen wa kaanuu mujrimiina waxayna ahaayeen kuwa mujrimiin ah oo dembiilayaal ah sidaa darteed alla wuxuu ummaddan faray inay ka mid noqdaan dad macruufkii fara munkarkiina ka reeba oo alla wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari wa ulaa'ika hum almuflixuun dad ha idinka mid noqdaan dadkii khayrka ugu yeera macruufkiina fara munkarkana ka reeba kuwaasaana kuwii liibaanay ah xadiidkii rasuulkana sal ll ly slam waxaa ku jiray oo imaam axmed iyo tirmidi abu daawuud ibnu maaja ay weriyeen waana xadiis saxiixa ina annaasa idaa ra'wuu lmunkara falam yugayiruuhu awshaka an yacumahum allahu biciqaab haddii dadku ay munkarka arkaan oo ay bedeli waayaan reebidda la reebaana uun takhyiirkay ka mid tahaye xataa haddii lagaa diido adiga waxaa ku saaran un maaragtay inaad dadkii ka reebto ood xumidii u sheegto oo aad uga digto haddii marka dadka ay munkarkii arkaan oo ay bedeli waayaan awshaka waxay u dhowaataa oo arrinku u dhow yahay an yacummahum allahu biciqaab in alla uu ku camimo ciqaab ciqaab wada gaara ayaga dhan uu ku ciqaabo marka kuwii loo nicmeeyey macaasidii isaga jireen ee isaga sii socdeen dadkan xaqa u sheegaaya dhegahooda uma furna waa isla weynaadeen waa un dad maaragtay adduunyo keliya ay ka maqan tahay oo aakhiradooda ilowsan markaasaa cadaabkii soo kediya marka allan ahda dadka dulmi uma halaago waxaa uun dadka la halaagaa marka ay daalimiin ay yihiin marka dad hagaagsan cadaabkii alla uma yimaado alla wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum walaakin dalamuu anfusahum annagu ma aanan dulmin laakiin naftooda iyagaa dulmiye wacan abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan abu hureyre waxaa laga wariyey alaa ka raali noqdee isagoo xadiidkaasuna uu yahay mid loo kor yeelay rasuulka sal ll slam oo rasuulka laga wariyey sal ll slam bada alislaamu gariiban waseyacuudu kamaa bada'a gariiban islaamkii wuxuu bilowda markii ugu horreysay ee rasuulka sal sl lagu soo dejiyey isagoo gariib ah oo dadku la yaaban yihiin ile baatilkii iyo xumidii iyo fasaadkii jiray yaa islaamku uu diiday oo dadkii uu ka reebaya shirkigii buu diiday macaasidii buu diiday dadku waa la yaaban yihiin marka wax cusub buu noo keenay leeyihin waseyacuudu kamaa bada'a gariiban siduu u bilowday yuu haddana u noqon doonaa mustaqbalka mid gariib ah oo dadku ay la yaabaan oo qofkii diintii saxda ahayd haysta oo tawxiidkii iyo sunnadii ku dheggan waa lala yaabaa wuxuu yidhi marka rasuulku sal ly slam fatuubaa lilghurabaa dadkii ghurabada ahaa janno ayaa u sugnaatay jannay helayaan xadiidkaa muslim baa wariyey isla xadiidkaas axmed baa wariyey oo ibnu mascuud ka wariyey wa axmed min xadiis ibn mascuud oo fiihi waxaana ku jiray marka lafdi ah man ilghurabaa waxaa la weydiiyey rasuulka sal slam maadaama dadka ghurabada ah ay jannada gelayaan kuwaas ghurabada ahi yay yihiin baa layidhi rasuulka sal slam noo sheeg aan garanne qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ll slam annuzaacu min alqabaa'il waa xabad xabad ka soo dhex baxay qabaa'ilkoodii oo dadkoodii ay xaqa diidan yihiin laakiin iyagu xaqii alla waafajiyey marku waa xabad xabad ka yimid maaragtay dadkoodii ka yimid oo xaqi raacay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku jirtay algurabaau aladiina yasluxuuna idaa fasada annaas waa kuwa iyagu dad hagaagsan ahaada marka dadku ay xumaadaan wanaaggii bay ku baaqi noqdaan isma beddelaan iyaguma xumaadaan asalkii islaamkoodii iyo diintoodii wanaagsanayd ayay ku taagnaadaan walitirmidiyi wuxuu leeyahay min xadiidi kathiir bni cabdillaahi can abiihi can jaddihi laga wariyey rasuulku sal slm wuxuu leeyahay tuubaa lilghurabaa'i janno waxay u sugnaatay dadkii ghurabada ahaa aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu awal waxay ahayd moogta iyagaa hagaagsanaa oo fasaadkii iska ilaaliya hadda laakiin iyagaa buu hagaajinayaba waxay toosiyaan oy hagaajiyaan maa afsada annaasu dadku waxa ay fasaadiyeen oo min sunnatii aniga dariiqadaydii ah marka tirmidina wuxuu yidhi waa xadiid xasan oo saxiix ah shaarix marka wuxuu leeyahay baabkan wuu caqiday shiikhu ee uu ku magacaabay baabu maa jaaa fii gurbati alislaami wa fadli ghurabaa wuxuu aada munaasab ugu yahay buu leeyahay kitaabka cunwaankiisa ilaa kitaabka laftiisa waxaa la yidhaahdaa fadlu lislaam marka waxaa baabkan lagu sheegay ghurabadii iyo nusuustii ku timid waxaana noo soo hormartay caddayn la caddaynaayo inay waajib tahay in la qabsado oo lagu dheganaado usuushii islaamka oo wejigiina loo jeediyo diinkii iyadoo qofku uu ka leexanayo diimihii xumaa oo dhan diinkaa saxdaana ha ka leexanina yaa maaragta nala fara qofku marka haddii uu taa qabsado mararka qaarkood iyo wakhtiyada qaarkood iyo meelaha qaarkood waxaa dhacaysa inuu qariib noqdo oo qof lala yaabo uu noqdo oo uu maaragtay dadka waxaas haystaahay ama xaqaas haystaahay ay noqdaan dad yar arrinka marka wuxuu kusoo biyo shubtaa in dadka qurabada ah oo wakhtigaa ay joogaan qurabo ku ah in fadligii islaamku uu ayaga maaragtay daahir ku yahay oo fadligii islaamka helayaan alladana allana maaragtay galladaysigii uu ku galladaystay diintaas saxda ah iyo xaqa ay ku dheggan yihiin way cadda sidoo kale dadkii waxay ugu yeerayaan sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam ajir fara badanna waa ay ka helayaan marka ay ku sabraan dhibka la dhibaayo iyo qurbadaas waaadka marka shaarixa wuxuu leeyahay wakhti kasta waxaad helaysaa koox quraba ah xataa wakhtigii ugu dambeeyey saxaabada xoogaa qurbaa dhacday buu leeyay waxyar uun qurbaa la arkay wakhtigii taabiciintana qurbadii waa sii badatay wakhtiyadii sii dambeeyana wax muuqda bayba noqotayba qurbadu marka labay u qaybsantaa uu leeyahay shiikhu mid muuqata iyo mid maaragtay qarsoon ta muuqata ahlucilmigu waxay tusaale uga dhigeen inay tahay dadkii u wanaagsanaa ee dadkii daacada ku dadaalayay sida ay qariib ugu dhex yihiin dadkii faasiqiinta ahaa iyo fujaarti sidoo kale dadkii ahlucilmiga ahaa ee toosnaa ee cilmiga alla dartii u dalbaayey u raadinayey oo aanay ka ahayn inay maaragtay sufahada kula doodaan oo dadkiina ay maaragtay dhinacooda u soo jiidaan ee ahaa dad qalbigoodu maaragtay alla u hoggaansan yahay dadkaasi waxay qurabo ka dhex yihiin dadka aan cilmiga alla dartiis u raadinaynin iyo dadka qaarkood cilmigii jecel laakiinse waxa uu cilmigaa u doonayo ma aha inuu alla ugu dhowaado ama uu janno ku helo ee wuxuu isleeyahay magac ku hel ama xoolo ku hel ama darajo ku hel iyo sharaf sidoo kale qurbada daahirka waxaa tusaale looga dhigay dadkii xoolaha alla uu siiyey ee si wanaagsanna xoolihii u raadiya si wanaagsanna u bixiya oo xalaashay xaaraanta kala fahamsan oo wax u kala soocan yihiin oo waxay ku dhex jiraan iyaguna dad wixii ay arkaanba iska cunaaya lacagtooda iyo waxa alla siiyana wax walba ku bixinaaya oo aan xalaal iyo xaaraan fiirinayn xooluhu siday kusoo gelayaanna iska hubin maayaan sida ay ku bixinayaanna iska hubin maayaan marka dadka noocaasoo kale alla xoola uu siiyey ee xalaashii xaaraanta ku dadaalayahay ghariib bay ku dhex noqonayaan dadka iyaguna maalka maaragtay alla uu siiyey ee laakiinse aan xalaal iyo xaaraan dan ka lahayn oo diin xumadu hayso marka qurbada la sheegayaa koox bay maaragtay ka dhex muuqan kartaa koox kalena qurbadii dareemi mayso marka waxaana asaas u ah islaamkii saxda ahaa oo la qabsado dadkuna badanaa ma ma ku dadaalaan taas qofkii marka islaamkii saxda ahaa hadduu qabsado gaar ahaan qofkii caalimka ahaa oo uu dadka ugu yeero oo uu ku sabro qariib buu noqdaa marka dadkii asaga la nooca ahaa dhexdooda qariib buu ka noqonaya kii xoolaha alla siiyana haddii xoolihii uu dariiq saxa maaragtay ku maamulo sidii kusoo gelayeenna uu iska hubiyo siduu ku bixinayana uu iska hubiyo isaguna dadkii xoolaa lahaa ee maaragtay ku nooca ahaa qariib buu dhexdooda ka noqdaa marka tilmaamihii baa qariib lagu noqonayaa qurbada daahirka marka waa taas tusaaleyaalkaasay culimmadu sheegeen qurbada marka baatinka ee qarsoon arrinkeedu ma muuqdo waana midda hadda lagu kala tegey oo maaragtay lagu kala hormaray in qofku uu diintii ka run sheegaayo oo ujeesashada uu allah u jeestay ay daacad ka tahay jacaylkiisa iyo iraadadiisii oo dhani allah xaggiisa ujeedaa alla dartiis buu wax u jeclaadaa qofka qariibkaay marka dadkiibu wuxuu arkayaa inay adduunyadii ku dagaalamayaan ooay aada u jecel yihiin inay ku dadaalayaan oo aad moodaba inay u arkaan adduunyadii inay tahay wax weligeed jiraaya isaguna rabbigiis buu u jeedaa jannadii buu ku dadaalayaa naartii buu inuu ka fogaado rabaa iyo amaashii naarta ku geyn lahayd marka isagana dadkii qariib buu dhexdooda ku noqdaa oo qalbigiisu meesha u jeedo yaa dadkii meesha qalbiyadooda u jeedaan ka duwan sidoo kale qofkii qalbigiisu alle uu khaashic u yahay ee alle isu bihinbihinaayo ee alle isu dullaynaayo dadka aan khushuuca lahayn dhexdooda qariib buu ka yahay qofka marka haddii baatinkiisa iyo gudihiisu ay wanaagsan yihiin daahirkiina waa uu ka muuqdaa wanaaggaasi laakiin labadaas qurbaadda aan soo sheegnay ee midna ay muuqato midna ay maaragtay qarsoon tahay miyaa lagu fasiri karaa xadiidkii ahaa bada alislaamu gariiban wa sayacuudu kamaa bada'a gariiban islaamkii gariibnimuu ku bilowday gariibnimona waa kusoo noqon doonaa shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay maya arrinku sidaa ma aha sababtoo ah rasuulka sal sl markuu leeyay waa u bilowday wuxuu ka wadaa dadkiisii baa yaraa islaamku dadka islaamka soo galay waa ay yaraayeen markuu islaamku bilaabanayey waa la ceyrsanayey lama soo dhoweynaynin war laga aqbali maynin warka saxda ay sheegayaan iyo xaqa ay dadka u tilmaamayaan laga dhagaysan maynin marka waa ay yaraayeen aad bay u yaraayeen iyagaa marka islaamku ku soo bilowday waana saxaabadii rasuulka sal ll ly slam ee maka markii la joogay soo islaamay kadibna islaamkii waa xoogaystay tartiib tartiib buu xoogaystay ilaa uu ka gaaro meesha maaragta alla uu gaarsiiyey marka wasayacuudu gariiban markuu leeyahy rasuulku sal ll ly slam maaha dadkiisii lagama wadee waxaa laga wadaa diinkii laftiisii yaa qurbo maaragtay laga dareemaya oo islaamkii markii ugu horreysay uu soo daahiray towxiidkaa dadka loogu yeeraayey iyo in alla laga maaragtay nasaho oo laga hufo nuqsaan dhammaanteed markii maka la joogay marka carabtii dhexdoodii gariib buu ku ahaa islaamkii waxay dhihi jireen war kuwaas waa kuwa diinkii ka leexday saabica wax la yidhaah yay ku magacaabi jireen kuwa saabica la yidhaah ay jiri jireen moogta oo culammadu ay yidhaahdeen marka hore dad uun fidradooda ku sugan bay ahaayeeno xaniifiyada ku sugnaa markaasaa shirkigii uu marka ku soo dariyey waa kuwa nebiyullaahi ibraahim loo soo diray wakhtigii nebiyullahi ibraahim lasoo dirayey mushrikiin bay ahaayeen laakiin kii saabi ahaa ee aan shirki la imaanin iyagu in macnaha ay dadka badbaada ku jiraan haddii iimaan iyo camal saalixa laga helo a laba meelood alle qur-aanka uu ku sheegay laakiin iyagu hadda waxay ka wadaan dadkani waa dad leexday bay leeyihiin dadkii bay ka fallaagoobeen bay leeyihiin waana khilaafeen marka rasuulka sal alla ly slama markuu jasiirat alcarab maaragtay uu ka soo baxay ee dadkii warkiisii ay soo gargaarsiiyeen way la yaabayeen dadku waxa uu la yimid qurbadu xaggaasii ka socotaa marka laakiin intaanu rasuulku sal alla ly slama islaamka maaragtay la imaanin oo aan loo soo waxyoonin maqariib buu ka ahaa dadkiisa dhexdiisa maya waa ay jeclaayeen waana faanin jireen laakiin markuu islaamkii la yimid yaa islaamkii uu qariib noqday diimihii kale ee maaragtay gaalada ee baatilka ahaa iyou dhexdooda islaamkii qariib ka noqday marka wase yacuudu kamaa badaa qariiban sidii uu kusoo bilowda markii hore qariib buu usoo noqon doonaa macnaha islaamkii saxda ahabaa laga wadaa buu leeyahy wadaad kitaab ka sharxay islaamkii saxda ahaa qariib buu haddana kusoo noqon doonaa waa lala yaabi doonaa mabaadi'diisa iyo usuushiisa yaa wakhti wakhtiyada ka mida lala yaabi doonaa laakiin haddana wax fog ma ahan in maaragtay cizadii iyo tamkiinkii alla u soo celiyo nusuusta qaarkeedna waa ay tilmaantay taas wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay haddaad u fiirsato qurbadii islaamka waxaad helaysaa qarnigii labaad awaakhirtiisii macnaha markii yani labada boqol ay dhammaanaysay oo yani ay soo bilaabanaysay labada boqol iyo wix ka dambeeyey ooyani qarnigii saddexaad lasoo gelaay afkaar xun baa faaftay buu leeyahay nimankii muctasilada ah ayaa xoogaystay oo madaxdii saamayn ku yeeshay markaasaa qofkii sunnada haystay uu noqday hariib oo imaam axmed wakhtigiisi wuxuu ahaa hariib buu ahaa fitnadii marka qur-aankii baa makhluuq ah yaa culimo badan iyo dad badan oo zuhaadii ay ajiibeen laakiin imaam axmed waa uu sabray marka ghariib buu noqday waqtigiisina xaqi ghariib buu ahaa kadib gurbadaas kadib gurbadaas alla waa uu ka saaray meeshii laakiin haddana waa in soo noqnoqonaysaa gurbadii wuxuu leeyahy marka wadaadku duuduub ahaan waxaan leenaha buu yidhi haddii aad u fiirfiirsato oo usuusha islaamka aad garato oo kadibna aad fiiriso waxa usuushaas ku dhacay oo bedelaad ah ama ha noqoto towxiidka maaragtay cibaadada in alle cibaadada uu la keli yahay oo duul kaloo cibaadada mudan aanay jirin magacyadii alle iyo tilmaamihiisina in alla sida ay yihiin loogu sugo iyada oo aan lagu shabahaynin khalqigiisa tilmaamihii iyo magacyadiina aan la dafiraynin ee sidii asaga alla munaasabka u ah oo laa'iqa u ah loo sugaayo ilaa waa wixii alle lagu garanaye arrin sahlan maaha arrintaasi waa in sideeda loo aqbalaa khabarkii alle waa inaan yeelnaa inaan ka hornimaado maaha sidoo kale usuushii iyo iimaanka haddaad u fiirsato qadarkii haddii aad u fiirsato iyo abwaabtii kale ictiqaadka haddaad marka aada u fiirfiiriso waxa ku soo darmay ee bedelaad ah waxaad arkaysaa dadkii marka islaamka saxda ku sugnaa oo usuushaa si saxda u haystay inay warabo ahaayeen baad arkaysaa sidaa darteed ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yani qolada badbaadaysa ilaa dad halaagsamayaa la sheega moogtahay in ummaddaanu ay kala bixi doonto oo saddex iyo toddobaatan firqo u kala bixi doonto kuwa marka badbaadaya waa kuwa ghariibka ah marka firqadaas ahalkeeduna waa kuwa quraba ah marka kuwaas badbaadaya waxay culimmadu ku sheegeen sida imaam axmed iyo bukhaari iyo ahlucilmiga inay yihiin waana kuwa maanaha xadiidka rasuulka sal slam iyo aathaartii saxaabada yaqaanee fahamsan ee ku dhegan marka waxay haystaan iyagu wax aan laysku khilaafsanayn in rasuulka sal slm uu ku sugnaa iyo asxaabtiisuba laakiin dadka waxba bedelay waxay leeyihiin wixii asxaabta rasuulka sal slm ay ku sugnaayeen nabadgelyadu dhinacaasay jirtaa laakiinse annagaa xoogaa ka xikmad badan kana cilmi badan bay leeyihin qaarkood dariiqatuna aclamu wa axkam iyo waxaasay leeyihin waxay iska dhigayaan diinka inay iyagu ka difaaci og yihiin saxaabadii laakiin qofka iska nabadgelya iska raba yani dariiqadii saxaabada ha qabsado waa iska wax meesha la yirahdo hadda darawiish darawiish oo kale yirahdaan hadda carabtu waa macnaha qof iska kafla ay ku jirto kaflat saalixiin iyo isaga jirto oo kale waa marka qurabadaas oo firqa naajiya ah iyo daa'ifa mansuura waxay qabsadeen usuushii horay ku dheganaadeen waxma bedelin ayagu sidaa darteed waxaa arkaysaa uu ku leeyahay qofkii ku dhegan wixii salafku ay ku taagnaayeen inuu ghariib noqonayo sababtu waa maxay dadku in asalka islaamka la qabsado iyo in lagu dhego wixii rasuulka sal slm uu ku taagnaa iyo saxaabadiisu dadku waxa ay jecel yihiin ama naftooda ay jeceshahay badanaa ma waafaqaan marka markii firqooyinku ay yimaadeen oo ay bateen ilaa saddex iyo toddobaatan firqo ay ka gaareen firqadaas badbaaday waxay noqotay ghariib bay noqotay marka firqooyinkii kale naartay maaragtay gelayaan oo loogu goodiyey sababtoo xaqi bay dhinac mareen ilaa mid moogiye oo badbaadaysa qurbada waxay kaloo ahlucilmigu u qaybiyaan qaybo ahlu islaamku yani dadka muslimiinta ah markay gaala dhex joogaan qurabay dhexdooda ka yihiin dadka aan diin kaba haysan hariib bay dhexdooda ka yihiin yani kaas diinta islaamka haysta yani hadduu doono ahlu bidacba ha ahaadee laakiin markuu gaalada dhex joogo hariib buu dhexdooda ka yahay marka qurbadaas waa qurbo guud waay taasna maaha midda hadda laga hadlaayo ee qurbadii gaarka ahayd baa laga hadlayaa waa kuwii maaragtay badbaaday ee xaqi ku dheganaa ee firqooyinka kala khilaafsanaa qurbadoodii baa laga hadlayaa marka maxaa dadyowgii hore ee qarni waxaa la yidhahda dadka hal waqti isla nool baa la yidhahdaa oo rasuulku wuxuu yidhi sal slam khayru nnaasi qarnii xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen dadka waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan dadka aan la joogo anigoo qarnigayga jooga saxaabadii buu ka wadaa rasuulka sal slm waqtigiisi noolaa maxaa marka dadkii looga heli waayey dadkii waqti wada noolaa maxaa looga heli waayey kuwa maaragtay wanaagsan oo caqli u saaxiiba iyo faham iyo in wixii ambiyada laga dhaxlay lagu dheganaado oo dadkiina fasaadka ka celiya marka wax badan kuma jirin dad badanoo noocaasa lagama helin dadkii hore ee wax uun yar baa laga helayoo alla uu badbaadiyey marka dadka badankood inaanay hanuunka ku sugnayn baad aayadii ku arkaysaa wa in tutic akthara man fil ardi yudiluuka can sabiili illah yacni dadka dhulka jooga badankood haddii aad iska raacdo aad badidaas keliya aad fiiriso jidkii waa ay kaa luminaayaan wamaa aamana macahu ilaa qaliil yaa alla uu leeyahay nabiyullaahi nuux dad yar unbaa raacay baa alla uu leeyahay wamaa aktharu nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankoodu ma ahaanin aad baad u dadaashide mu'miniin kuwa noqda ma ahan marka tilmaanta ugu horreysa ee qurabadaas ay leeyihin waa maxay waa inay yar yihiin xadiidkii waxaa lagu sheegay inay dad yar yihiin oo wan wanaagsan oo dad badan oo xun ku dhex jira man yacsiihim akharu minman yutiicuhum dadka warkooda khilaafaaya yaa maaragtay ka badan kuwa warkooda yeelaya marka laegtaa macnaheedu ma aha dad kastoo fikrad wata oo yar inay xaqa ku sugnaanayaan oo sifadan qiladaah waa sifa kaashifay leeyihin ahlucilmigu waxaad arkaysaa kuwa dariiqadii khawaarijta iyo heesto oole annagu waan yarnahay sidaa darteed waxaan nahayd xaqii baan ku taagannahay taasi sax maaha waxaa dadka lagu kala saaraa waxa ay haystaan ma yihiin wixii rasuulka sal slam uu haysan jiray saxaabadiisii ee yaraanta keliya arrintu ma aha tilmaanta labaad marka waa maxay sunnaday ku dhegan yihiin marka ummaddu ay fasaado almutamasiku bisunnati cinda fasaadi ummatii kan qariibka waa kaas ka sunnadayda haysta marka ummaddayda xumaato sunno marka maxaa laga wadaa waa magac guud oo kulminaya wixii rasuulku sal slam uu ku sugnaa oo caqiide iyo cibaado ah iyo mucaamalo sidaa darteed ahluxadiidkii waxay ku magacaabeen kutubtii ictiqaadka kutubu sunnay ku magacaabeen sababtoo sunnadu waxaaso dhan ba maaragta soo gelaya qofkii marka iyada qabsada dadkiina khilaafa qariib buu noqonaya marka marka qaarkood ahlu sunnada saas waxaasaa soo mari jira qarnigii saddexaad iyo qarnigii afaraad warabay ahaayeen markii niman cubaydiyiin la yidhaahdo oo haddee shiicannimo sheeganaya laakiin gaala ah ay maaragtay galbeedkaas muslimiinta ilaa iyo masar iyo dhul badan ay qabsadeen iyo xataa shaam iyo markaasaa dad badani dacwadoodii iyo waxay diinka ku sheegayeen dadka ugu yeerayaan bidcooyin kalea marka iyaguna yimid oo qaarkood ay ka dambeeyeen qaarkoodna ay ka horreeyeen sidii suufiyadii iyo nimankii muctasilada ahaa iyo nimankii ashaacirada ahaa iyo ahluxaqi marka waxay noqdeen quraba ay noqdeen markay dadka dhex joogaan qofkii marka sunnada qabsada ee ku fara adayga goosdambeedkaa ku qabta una dulqaata dhibka ku soo gaaraya wuxuu mudan yahay inuu qorabadaas la sheegay ka mid noqdo dadkuba ha khilaafaane ajir fara badan buu helayaa tilmaanta saddexaadi maxay tahay marka oo qorabadii maaragtay tilmaamoodii ka mid ah dadka warkooda khilaafaya ee warkooda diidaya yaa ka badan dadka warkooda qaadanaya waxaa laga fahmaya marka inay yihiin dad dadka xaqa ugu yeeraya oo dadkii ku leh waar islaamkii saxda ahaa iyo sunnadii dad yahu ku dhega ee iyagu marka islaamkii sunnadii baan qabsanaynaa meel baan iska fadhinaynaa ma lah dadkii kale ugu yeerayaan sidaa darteed yaa loo yidhi dadka warkooda aan maqlaynin yaa ka badan dadka warkooda maqlaaya dadkii marka sunnadii ugu yeerayaan mararka qaarkood qoraal bay ugu yeeraan mararka qaarkood way la hadlaan doodaa dhaca mararka qaarkood mararka qaarkood qofkii maaragtay waad la soconaysaa si aad xaqii ugu bidhaamiso oad ugu caddayso siyaabo fara badan baa dacwada loo gutaa marka qofkii qoraal sameeya dacwo waa u gutay qofkii hadla dacwo waa u gutay qofkii qofka maaragtay la socda ee inuu xaqii ugu yeero usoo jiida raba dacwadii waa u gutay haddii xataa qofku islaamku isagu uu dabaqaayo oo maaragtay aqoontii yani loo baahnaana uusan saas u haynin ama ay dacwadii maaragtay ku adag tahay xaqaas qabsashada uu qabsaday lafteeda dacwo ah iyo ku dheganaashada uu ku dheganaada oo marka falkiisii iyo ficilkiisii yuu daaci ku noqonaya wabilaahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online